walaalow shirkani saa ula socotaba wuxuu daba socdaa shirarkii soo bilowday alifkii labadii kun iyo labayo tobankii shirkii ugu horreeyey looga hadlayay soomaaliya sidii loo gaarsiin lahaa looga bixi ku meelgaarka oo dowlad rasmiga u noqonayd kadibna waxaa ku xigay shirar badan oo dhacay sida aad la socotay laba kun iyo saddex iyo tobankii laba kun iyo toddobiyo tobankii oo shirkii hadda aan dhihi karo ugu dambeeyey ayuu ahaa oo arrimaha soomaaliya sidii loo taageeri lahaa soomaaliya sidii dowlad wanaagga looga taageeri lahaa sidii maxay ahayde amniga looga taageeri lahaa sidii soomaaliya cagaheeda isugu taagi lahayd looga hadlay oo dowlado badan oo adduunka ilaa iyo afartan iyo shan dowladood ay kasoo qayb galeen kanna wuxuu ahaa maxay ahayde kii kale ee ku xigay ee isagana ahaa labaatankii bishii london conferency twenty twenty three labaatankii maalintii labaatanka laba kun iyo labaatan iyo saddexda shirkan cabdi shirarkii hore waynu imanayna laakiin ahmiyadda uu u lahaa shirkani maxaad odhan kartaa soomaaliya way ahayd wallahi shirkani horta midda koowaad ahmiyadda uu lahaa waxay shirkan horta sidaad la socota wax soo wada qaban qaabiyey dowladda britain iyo imaaraadka iyo dowladda soomaaliya soo qaban qaabiyey waxaana looga hadlayey ciribtirka cunayarida oo maxaa ahayday oo geeska khaasatan soomaaliya laakiin shirkani muhiimadda ugu weyn oo lahaa waxay ahayd kulankii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya oo runtii ay ka soo baxday dowladdan britain inay taageerto oo boqol kun oo milyan ay ku taageerto soomaaliya oo dee soomaaliya saa la socotaba lacagaha badanaa waxaa loo marsii jiray hay-adaha markan la rajaynayo in si toosa soomaaliya loogu gudbiyo looguna tala galay horumarinta maxay ahayde kaabayaasha dhaqaalaha waa tahay cabdi cumar dowladda britain ma ay sheegin inay lacagtan si toos ah ay soomaaliya gacanta ugu gelinayso sidaad sheegtayna maaha markii ugu horeysay britain ay soomaaliya shir u qabato waxaa ka horreeyey sidaad adiguba iminka carabowday shirar hore oo shirkii new dealka uu ka mid ahaa laakiin maxaad islananaysaa kani waa kaga duwan yahay
wallahi haddee wuxuu kaga duwan yahay marka koowaad de ma jirin weli sidan oo kale lacag si toosa loo ballan qaaday oo dowladda britain ay u ballan qaaday sida annagu hadda xodda aan ku hayno hoosena kolley in soomaaliya ay toos lacagtaa u gudbinayso ayaanu ayaanu rajaynaynaa waa runtaa waxa maxay ahayde si toos uga soo baxay dowladda britain ma jirto ilada lacagtaasi si toosa waxaan ku shubaya akanka soomaalida laakiin sida la rajaynayo maadaama dowladihii dambe ee hadda markii laga baxay mukmeelgaarka ilaa hadda dowladdu ay shaqo badan qabteen ood og tahay maxay ahayde deyn cafiskii in meel fiican laga gaaray oo december la rajaynayo deyntii in laga cafiyo soomaaliya maadaama soomaaliya waxyaabo badan oo lagu tijaabiyey kasoo baxday oo ay noqotay maxay ahayde dowladahoodii dowlada la aamini karo sidaa darteed waxaa laga yaabaa lacagtan saas ayaan runtii u rajaynaya lacagtani inay toos soomaaliya u aadi doonto wax badanoo lagu qaban doono lana musuqmaasuqi doono insha allah waa tahay inta badan shirarka wadamada africa loo qabto ballanqaadiyo ayaa yimaada soomaaliya waa ka mid ma is leedahay ballanqaadyadani way socon doonaan
wallaahi wixii jiro ilaahay baa garanayo oo annagu hadda ma garanayno ma dhihi karno waxaasaa dhici doono beri dambe iyo beriga ku xigo laakiin waxaad ujeedaa in waxaan u jeednaa in adduunku uu u helan yahay soomaaliya de soomaaliyana de haddii iyada maxay ahayde la garab istaago oo mucaawino lala garab istaago oo amni lala garab istaago oo taageero lala garab istaago de iyadu hadday wax qabsan wayso markaa dhibaatadu waxay kusoo noqonaysaa dadka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed laakiin waxaan rajaynaynaa hadda oo muuqataba oo cad dee adduunkii soomaaliya inuu maanta u helan yahay ouna garab taagan yahay inay soomaaliya horu socoto hadda wixii ka dambeeya waxaan isleeyahay soomaaliya haddii ay dhaqaaqi wayso waxaa ka mas-uula madaxda soomaaliyeed laakiin inta badan waxaa noo muuqato in adduunku garab taageen waa tahay xilliga kulankani kusoo beegmay saad ka warqabto daadad ayaa wadankii meelo badan fatahaad ku sameeyey dowladda iminka joogta al-shabaab ayay dagaal kula jirtaa in xilligan shirka la qabto saad u aragtaa wallaahi waxyaabahaasi waxay ahayd waxyaabihii uu khudbadiisa kaga hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu sheegay in ilaa toddobaatan meelood oo muhiima ay ka qabteen al-shabaab dowladduna ay ku guulaysatay wax badan la dagaalanka al-shabaab haddana ay sii wadaan waxa uu kalow ka hadlay runtii oo khudbadiisa ka mid ahayd saa ula socotaba fatahaadahan ku dhuftay ee soomaaliya oo iyo daadadkan dhibaatooyinka ba'an gaarsiiyey dadka soomaaliyeed iyo barakaca ee dadna ay ku dhinteen runtii madaxweynuhu si aadan ugu nuuxnuuxsaday wuuna ka hadlay because maadaama shirkan uu ahaa shir looga hadlayey dhibaatada maxay ahayde dhinaca cuntayarida iyo maxay ahayde abaaraha sidaa ayuu uga hadlay madaxweynuhu oo wuu faahfaahiyey runtiina waxaa ballanqaadyadan ayaa waxaa ka mid ahaaba waxyaabihii lagu soo dhaweeyey arrinka